maanta xafladan maanta waxay tahay xaflad aynu ugu mahadnaqayno dhammaan dadkii lacagta aan halkaa ku qoran la soo gaarsiiyey oo weliba ah dadka qurbajoogta aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa waana aragteen lacagtu intay ahayd lacagta wadagteedu waxa weeye sagaal iyo siddeetan kun shan boqol iyo afar iyo labaatan lacag yar maaha waa lacag aada iyo aada u waafiya oo wax weynna ka tari doonta mashruuca dhismaha waddada cad se waxaan idiin sheegaya inaanay intaasun ku soogeyni in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba aanu filayno jaaliyadahan soo diray lacagta inay jeebka haddana gacanta geliyaan oo in intaa leeg iyo in ka badanba ay soo diraan baa la isku ogyahay waxaanu aada iyo aada uga mahadnaqaynaa reer london oo sidii la sheegay baryii hore farsi ku godlay inay imanka soo direen jeegga ugu weyn oo ah konton kun lix boqol iyo afartan doolar waxaanu markaa gaar ahaan u mahadnaqayna labadii urur ee isku xilqaamay ee dadaalka weyn sameeyey ee had iyo habeenba qaadaanka ururinayo ka ururinayay jaaliyadda beesha meesha degan oo ay ugu horeeyaan hablaha gaaloodi iyo ururka gacanqabad oo labadii qofka ka wakiilka ahaayna halkan aan jooge aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka weynay sameeyeen iminkana calanka waxa wadataa london aadna waxaan u sheegaynaa dadka reer london jaaliyadda yaanay calankaa qaadateen laydinka ridan oo aydaan seexanine aad sidaa calanka u haystaan si qolo walba idiinku dayato waxaa kaloo iyana maxad weyn leh jaaliyadda maraykan degan waa waddan weyn oo konton gobola oo aanay dib yarayn qaadaal ururinta laga soo ururinayo konton gobol oo gobolkiiba dee somalilan tobolaadkii yahay amba boqolaadkiiu yahay oo dadku ku kala sudaqsan yihiin waxaa markaa halkaa isugu tegay lacag ururinta gudida beesha ee guud iyo gudiyada mashruuca waddada cad ee maraykanka oo runtii intii ay dadaalkan bilaabeen ay dhacday inay qof walba gobolkii uu soogay ku baraarujiyeen ololo weyna qaadeen haddana soo ururiyey koob iyo soddon kun shan boqol iyo afar doolar waxay reer maraykan ku balan qaadeen in dhowrkii biloodba labadii biloodba inay shan iyo soddon kun oo doolar ina soo gaari doonaan intay waddadaasi socoto waana waana qolada keliyee alootii toddobada markay tahay amba lixda hurdada ila toosisaa iyo koo doonaya inay su-aalay weydiiyaan amba doonaya inay arrimaha qaar halkay marayaan looga waramo haddaba waxaad moodaysaa inuu qof kaligii kula hadlaye waa teleconference wax la idhaa saddex boqol oo qof baa ku jira telefoonka oo gobol walba ugu yaraan marka la hadlo intuba ay su-aalama marka qaar hayaan amba ay waraysi hayaan amba xog cusub ay hayaan iyo ka weli habeen bay u tahay oo habeen goor dambay u tahay oo way way hadli karaan markaa laba saacadood wax ku ka yar laba saacadood wax aan ka yarayn ayay teleconferencekoodaasi qaataa oona wada hadallaa oo dee waxa liaale waxay qabanayaan oo dhan ay sheegaan weli waxaan ugu mahadnaqaya iyoka gaar inay haddana yidhaahdeen kanadada kanada galbeedkeeda edmonton inay gaadheen oo halkaa iyakuna ay abaabuleen oo qoladaasina imarkaa qaaraankii si fiican u wado kanada barileen horay masuucii hore ay wax u soo diideen weliina kamaanaan daba tegin laakiin kuwaasoo naga fogaa ayay qoladaa maraykan weliba qooyinkaa u dhadhow stageka u dhadhow ay gaareenoo iyakiina ay abaabuleen si fiican wax u wado marka aada iyo aad ayaan dagaalka jaaliyadda maraykanna ugu mahadnaqaya waxaan kaloo ugu mahadnaqaya oo iyaku had iyo goolaale taageero la soo taagnaa oo mashruuca ula soo taagnaa jaaliyadda australia oo weliba mala waxaan diidayaa inaan kala qaadeen laakiin waan kala yala qaadayaa kooxda sydney tegan melbourne melbourne degan maa sydney melbourne degan ay yihiin kuwa imanka lacagta la soo ururiyey lacagyo horan had iyo goolaale marka laga dalbado keena waanana wada hadallay waftiga halka ka joogo iyaguna tantii ugu dambaysa noqon maysee lacag kalena way soo wada iyadana waxaan jecelahay in aanu mahad noqo bristol oo dalka ingiriiska adeeg hadda wayna fahamtaan inta badan maraykanka moosi inta kale magaalo magaalada ula dhaqanaa si qolo waliba ay saamigeeda ka soo baxdo maraykanku se dee lama kala sheegi karo waa konton gobol waanu haynaa gobol walba intuu bixiyey siday iskugu xidhiidan yihin laakiin waa badan tahay oo iyada waan isugu qaadnay laakiin ingiriiska bristol iyana uu soo diray lacagtan daahir cali weylax aada iyo aada ayaa isagana aan ugu mahadnaqay anoo ingiriiska ku jira weli magaalada shifil oo iyana ay lacagtan ka soo direen iyagoo ka wakiilaan reer shifil maxamed haaruun maxamed xasan iyo sheekh mustafa xasan tansaani ayaanu iyana aada iyo aada ugu mahadnaqay denmark iyada waa la yaqaanaa nin caana oo hadiyo goolaale isaguna uxayd u xaysay qaaraan ururinta oo la wada yaqaanaa soo diray lacagtan oo laydhaha cismaan yuusuf bare aada iyo aadna waanu ugu mahadnaqay sidaan idinku sheegay wadarta lacagtuna halkaasay ku taallaa waa sagaal iyo siddeetan kun shan boqol iyo shan iyo labaatan waana aada iyo aadna mashruuca waxbay uga tari doontaa aadna waa ugu mahadnaqay waxaan jecelahay dee isaga mahadnaqa cumar caydiin isagu taas waa iska halkeeda aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa ganacsade cumar caydiin oo runtii qalabla haddaanu qalabkaasi jirin dee tii hore birbadaynu ku dhamayno afar bilood aynu ku dhamayneen aanay suuragal ahayn inay dhaqso iyo xawli weyn ay ku socto waddada cumanaan marka wuxuu ku badan qaaday ooynu xukuumadda lana siisay cashuurdaadkii qalabo kale uu yidhi waan waan soo wadaa oo lagu soo biirin doono waddada markaa cumar aada iyo aad ayaa mahadnaqiisa waxay tiraa cumar waxbaa mahadnaqdo de mahadnaqiisa carabku inaga saarany haddana waxaad eegeysabuusigu waa calamiinano hadii a haddaan xukuumadda u mahadnaqon maqlo waxaan tii uu xanaaqi doonaa ta xukuumaddaasi aada iyo aad ayaan jecelahay guud ahaan inay xukuumadda ugu mahadnaqo gaar ahaanna u mahadnaqo wasiirka madaxtooyada ahna wasiirka waddooyinka oo cimanka wejigan labaad xukuumadda ay ku darsatay shan kilomitrin inay iyadu kharaskeeda qabayso kuna heshiinay haddana marka gaashu inteeda kale ka soo baxdana inay xukuumaddu wax u dansan doonto wejigan iyo wejiga kalaba oo taasina ay noo taalo meel laakiin imanka xaashir ahaan waxaa laga hayaa ay tahay shan kilomitir oo ah labaatanka kilomitir marka aada iyo aad ayaan xukuumadda aan jecelahay inan maxaan ku laayey aan maxaan ku laayey ugu mahadnaqo waxaan dee iyaduna dumarka abaweenka waa la sheegay guddoomiyihii hadma shacaybba halka joogta sia la sheegayo iyakuna lacag bay ururinayaan kolay dhowaana xaflad xafladan oo kalaa inaan rajeynayna inaan u qabanno mid gaara hadda ragga uma qabanno laakiin inaanu haweenka u qabanno aada iyo aad baan maxaan kulaayay waxaana jecelahay haddaan intaa ka gudbo iyo mahadnaqi waxaan jecelahay inaan idiin sheego baclama ay saxaafaddu la joogto waxaanu imanka bilaabaynaa amba bilaabnay bisha tobankeedii waxa weeye mashruuca wejigii labaad oo ah laba labaatan kilomitir oo labaatankaa kilomitirba aanu ku dadaalayno in laami la saaro sidii saddex iyo tobankii horeba loo saaray oo markaa waddadii ay socoto labaatankaa kilomitir waxa weeye lacagta ku baxaysaa waa milyan iyo saddex boqol oo kun oo doolar aan idinka yaro qusliye sidii sheekhaaba idinka qusliyeen berigii dowladdii maxamed siyaab bareejisay ayaa dadka inta badani wuxuu soogi jiray dad badan baa ka doofay halkanu sacuudi areebiya iyo dhulkaa tegay marka islaan dhowr hablood dhashay oo dhowrka habloodba dabadda lagu qabo ayaa gaadhay hablaheedii mid ka mida sacuudi areebiya markaasaa xamaan badan oo ciiddaa ka badan oo islahayd waxay anfacayaan laba habloodoo ay dhashadoo wili hargeysa jooga oo guurdoonoo islahayd markaana u guuri ayay xamaantii ayay soo warsatay contaynar adugu wax xamaana oo ah fadhiyadii aqaladee laga baxay oo iyada de waanu naqaanaayo hadiyo goolaale islaamu way naga dhaqaalo wanaagsanayno bilyanina ka lumi mayso wax ka lumay masi wixiibay soo qaaday dekadda balbalay keentay markii dekadda balbale ay keentay ayaa ay u tartay inay soo qaadato xamaantiyo dabeetaa qoladii kastamka ayaa waraaqiyada soo baxo waxbay qorqoreeyo islaamtiibay ku yidhaahdeen waxaa lagaa doonaya cashuur ah toban milyan oo shilin toban milyan islaamtii waatay addeedda ku celi toban milyan toban milyan toban way wareen sida islaamta waxay uga eegayeen bay tiri hooyo miyaanay malaayiintan ahayn kuwa deeqda lagu bixiyeen dabadda ka yimaada ee dowladuhu dowlad ku caawiso milyanka aad sheegtay maxay ahayd hadda anigu waxaa la diri milyan iyo saddex boqol oo kun kaas maaha milyan shilin waa milyan doolaar cid cidna ku taabatayba lama sheegayo inkastoo israa'iilka maalmaha ku yaaliyeen qodaa gaacday oo malaayiin ima kaashay hadala maynaan adag wax milyan maxaan ku laaya marka waddadu waxa weeye kharaska ku baxaa waa kharas fara badan badan badan oo lacagteeda aan qiyaasi karin laakiin tii hore wejigii horeynu ku gabanno wejigan dambana waxaan isleeyahay sidii unbaanu dildilo aanu ku dhamayn doonaa haddii ilaahay nala qabo waxaan idiin sheegaya oo inta badan dadku aanu dib yarayso oo dadku marka laamina ladigu meerkaaba idaadaan wallaahi waddadii waa taa la dhameeyey laakiin laamiga hortee ee injineeradii waddada dhisayna halkan bay joogaan laba boqol oo shaqaa ka wada horeysa oo intaasi wadacaagi ku baxdo laakiin waddadu wadda la-aantu waa horumar la-aan wadda la-aantu waxa weeye ganacsi la-aan wadda la-aantu waa nolol la-aan wadda la-aantu maba dhici karto in dee waa dad isdhexgal la-aantana way keentaa oo dadku haddaanay waddo lahayn way ka godooman yihin inta kale marka waddo laakiin la sameeyo aada iyo aad ayay maxaanku dhahayey noloshooda dhaqan dhaqaalo u koraa obiyo si xoogla u koraa hadda waxaan isleedahay casharad ka soo duuba toon qolada toon markaad imika u tagtid waxay ku waxay kuu sheegayaan saddex iyo tobankii kilomitiro loo sameeyey toon gaad sida noloshooda u bedeleen sida noloshoodii dhaqaalahoodii ugu yaraan bay yidhaahdeen iska daayo haddii ay gabadi ku foolato toon intanu halkayso u soo wadno ayay ilma raacan jirtay qaarkood iminkana marka la bukoodo markiiba waxaanu joognay halkayso toban milyan oo keliyaa loo socdaa tii saacadda loo socon jiray iyo wadda xumaantu ay jirtay marka ka hor dhici maayo dadkiiyo hadlaya ayaanu barnaamij aan is leenahay t v-ga ka soo daaya oo kale ugu horeeyo isku xoogasiinaya ayaanu doonaynaa inaad aragtaan somalilan kuma gartaan inay waddadu tahay nolosha dadka haddii aan markaa waxaan ku boorinayaa muxsiniinta somalilanna lacagta haysa war waa tan oo wadaadadii markaynu la tashanay waxay yidhaahdaan waddadu waa sadaqa jaariya ahee maxaan ku lahay waxaa lagu darsan waxaan leeyahay muxsiniinta somalilan waddo wal oo la wadaba wax ku darsada nolosha dad kale way hagaajinaysaa idinkana khayr baa idinka soo gaariyay marka ma labaad baan leeyahay umahadnaq dadkii lacagtana soo gaarsiiyey mid un baan haddana u sheegayaa bulshada soomaalida inkastoo tahay intaynu imanka caqligeenu joogo aynu ka ballanano ay tahay waxaan leeyahay laga daayo waddooyinka la dhisayo in magac qabiil loo yeelo oo la yidhaahdo bal bulshada laan baa dhisatay oo markaa laga waddadaas waa waddadii reerkaa waddadaas waa waddadii reerkaa oo magac loo yeero sababtan u leeyahay waxa weeye waddo haddii la sameeyo waddadu waa waa qalan waa waddo qalan qoladaa dhistay cidnaba kama laha sidii markii ay ahayd xagaabta wadda xagaabta ay ahaydna aan cid looga yeelanayn ayaa qof waliba maraya isticmaalkeeda qof laga leeyahay ma jiro waxay mahad ku leeyihiin bulshada dhistaa inay maxaan kulahay waddankiina wax u taleen deegaankoodiina wax u taleen laakiin waxay wada u taleenna soomaalila markan caqligan gaaban ee qabyaaladda ah bal waddooyinkaa laga daayo wax kale bal ku sheego meelo badan baa wax kale ku sheegi kartaane tan ha laga daayo waddooyinka waddooyinku waa waddo qalan ciddii aliyaale ciddii ku kacdana ee intaasoo lacag jeebadahooda ka soo saareen bulshada soomaaliya waa inay ugu hanaysaa oo u hambaliyaysaa oy ku dhiiraysaa kuwa kalena ku dayda laakiin hadallada yaryare aan micnaha lahaan mashaariicda sidaasi khayriga ee dalka iyo dalkaba wax u taraya yaan la qabyaaladayni waayo waa inuu muxsinka meel walba sooge soomaalilan wax ku darsadaa oo lagu diiriya waxaa ku soo gabagabaynaya anoo hadalkii idinku dheereeyey shirkan waa kii inoogu horreeyey hadday mal ay bilaabatay waddada shirar badan baanu idinsoo hordhigaynaa waanan idiin sheegayoo had iyo goolaale lacagtaa la keenay si cad ayaanu dadka ugu soo bandhigaynaa mararkan shirkaa qabanaynaa meelahay ku baxeen lacagtaasoo dhan waan idiin sheegaynaa iyadiioo cad si la xisaabtama dadka dadku waa in la isla xisaabtamaa haddii aad dacad u jiibato waa inaad haddaad xukuumadda tahay lala xisaabtamaa shacbigu la xisaabtamaa xisaabtan la-aani wislis baa dalka soo gala iyo in la kala shakiyo lacag waa inay caddaataa oo looga yeshiin walba wixii soo galay iyo wixii ka baxay haddii aanay taasi jirin mashaariicdan oo kale way wada fashilmaya dee cuqaal badan baa halka joogtee beda hore waan la kabtamay cuqaashi raacdayga ahaata haddii aan la kabtamo bedaa hore waxaa ihi beeshu waxay taqaanay caaqil qaadaan ka ururiyo oo aan la xisaabtamin oo aan xisaabtaan la isweydiin gujigayaga waa nala xisaabtamaysaa la ogaada waana mahadsantii
dowlaha aada aada u mahadsan yahay runtii naftaa uu sheegay guddida khudura cad shirar hore iyo xaflado hore iyo qaaraamo hore oo qurbaha iyo gudaaba laga soo ururiyay ayaa jiray maanta keliya taa lacagtan soo gaadhay oo bishii january iyo decembera ayay ku eg tahay imika waktigooda gabagabeynaya awgeed waxaan u yeedayaa macali wasiir maxamed muuse adeed wasiiru dowlaha oo la xidhiidho insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim waa salaamintiin marti sharaftiinan ka soo qayb gashay ee soo ajiibtay ballantan mina subaxda hore ahayd ee a ka soo qayb gasheen iyo ciddii soo qabanqaabisay iyo ciddii hawsha laga guddoomayeyba dhammaan waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi maanta kow inooma aha arrimahan waddada aynu iskugu nimi ee aynu ka hadlaynay horeba waa uga hadlaynay qaadhaankeedana waa u uruurinaynay qurbe iyo gudaba intaba waa ka uruurinayn laakiin mahadnaqa ugu weyn waxaa iska leh hablaha gaarowde ee dadaalayay ee guda iyo dabadba ka dadaalayay mahad dheeraada bay leeyihi waxa mahad labaad leh gacanqabad ururkan oo isaguna cusub oo isaguna dadaalkiisu aad iyo aad u badan yahay isagana waanu ugu mahadnaqaynaa dadaalka waxaan u mahadnaqaynaa qurbaha dhammaantiiba gobol kastaba ha joogaan amba waddan kastaba ha joogaane intii iska xil qaaday inta halkan ay joogta iyo inta maqanba iyadana waa u mahadnaqaynaa runtii waddada waynu bilownay intii hore aynu ku berberanaynay intan hore bay ahayd yuusuf geedh baa maanta halkan jooga lacagtu yuusufoo maanta waxay ku xidhan tahay labaatankaa kilomitir sidaynu samayno ee tii aynu ku berberanaynay aan ahayn labaatankaasi siday u muuqdaan baa lacagtana inoo haysa yuusuf baana mas-uuliyaddaa maanta ilaahay isagana waxaanu ka baryaynaa inuu u hawl yareeyo oo u fudaydiyo oo uu si qurux badan ugu sameeyo sababtuna waxa weeye wixii indhuhu qabtaan ayaa ummaddana soo jiita runtii intan hore ee aynu samaynay ceeb kalamaynaan kulmin laakiin aqoon darro badani wayna hayso waa kuwan raggii goobta joogay ee habeen iyo maalinba taagnaa lacagta kaga baxday intaa iyo lacagaha iminka kaga baxayaana differen fara badan oo aqoon darrii way way jirtay waxaan leeyahay cid wal oo ka qayb qaadatay oo siday doontaba ha uga qayb qaadatee waxaan leeyahay mahad ballaadhin baanu idiin jeedinayn qurbaha iyaga markaynu ka soo degno hargeysa dumarka jooga iyaga gaar baan iyagana ugu mahadnaqaynaa waxaynu ugu mahadnaqaynaa inta ay ka qaateen wakhtiyadii hore cid ka qayb qaadatay may jirin qurbaha way ka badnaayeen meel kastana way ka badnaayeen iyagoon meel laba u shaqo tegin ayaa xilkaysa saareen u noqday mid kayra caadi ah waan idiin mahadnaqayaa dumarka hargeysa jooga ee qaadhaanka qaybtooda ka qaatay maantana waxaan sidan xogogaalka ku nahay ee guddiguna ay sheegayso mid tii ka sii daran oo ka sii qurux badan oo aan laga filayn hargeysa ayaa soo socotay baa iminka barbarkayga laga leeyay waanan idiin mahadnaqaynaa taana waan mahadnaq ballaadhan u soo jeedinayna inta ka xukuumad ahaan annagu waxaan ballan qaadnay ilaa iyo inta ay dhammaanayso waddadaasi in tallaabo marka la qaadaba annaguna tiida aanu qaadno taan hore wax badan kuma lihin waxaan ku leenay shan kilomitir marka ay dhammaatana dadaalkaygu taa uu intii horean bixinay wuu ka badanaya iyadana waxaanu leenahay inaynu si wada jira uga wada qayb qaadanno oo aynu u dadaallo ayaa lagama maarmaana waxaan leeyahay wakhti wanaagsanna waynu maraynaa ilaahayna haynoo fudaydiyo waddada ilaahay naguma xilo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu